أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo urur gaaleedka midowda afrika ayaa hogaamiye cusub u soo magacaabay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya kataay balekhbaariyah ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo furashada mujaahidiinta ee deegaanka ceeldheero buraale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe guddoomiyihii riddada ee degmada maxaas ayaa qiray in cabsi xooggan ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allaah uu duulaanka ka sugan yahay wilaayaadka hiiraan iyo galgaduuda bulshada ku dhaqan degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa boqolaal neef oo hadiyada gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira wilaayadaasi maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duuro caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askari taayiba oo ka soo baxay safka murtadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubtay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka samaysay suuqyada degmooyinka wilaayadaasi ardayda madarasada khaliil al xusri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gado dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo imikana isagii oo dhammaystiran ku dhowaad toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiintu waxay maanta agagaarka deegaanka birta dheer ee duleedka magaalada kismaayo qarax kula beegsadeen gaari cabdibile ah oo ay si gaar ah u leedahay madaxtooyada jubbaland qaraxaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay afar kale iyadoona gebi ahaanba uu burburay gaariga cabdibilaha ee qaraxu haleelay urur gaaleedka midowda afrika ayaa hogaamiye cusub u soo magacaabay ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya waa kan walaalkeen nuur cali warsame abusheyba war-saxaafadeed ka soo baxay waxaa loogu yeero ururka midowda gaalada afrika ayaa lagu sheegay in ergey cusub loo soo magacaabay ciidamada soo duuliyayaasha afrikaanta ee ku sugan dalka soomaaliya xilliga howlgalka kufaarta afrikaanta ee yuusan wajahayo xaalad hubanti la-aan ah murtad ka soo jeeda waddanka senegaal ee galbeedka qaaradda afrika islamarkaana ka soo qayb qaatay duulaamo saliibi ah oo lagu qaaday qaar ka mid ah dalalka caalamka islaamka ayaa loo xilsaaray inuu hogaamiyo kumanaanka ciidamada nasaarada ah ee duulaanka ku jooga soomaaliya alxaaji ibraahim dihiin boole oo horey u soo noqday madaxa qaramadii midoobay ee wadamada suuriya maali iyo koongada dimuqraadiga ah ayaa soo gaaray xerada xalan ee magaalada muqdisho wuxuuna bedelay maxamed amiin al swayf oo u dhashay dalka komoros ninkan dabadhilifka ah ayaa kaalin weyn ku lahaa duulaanka ay dowladaha shisheeye ku qaadeen dalka maali isagoona dowladaha siliibiinta reer galbeedka ugu baaqi jiray inay xoojiyaan dagaalka islaamla diriirka ah ee waddankaasi lagu qaaday xilliga oo uu ahaa mas-uul sare oo ka tirsan waxaa loogu yeeray qaramada midoobay ergeyga cusub ee gaalada midowda afrika u soo magacaabeen soomaaliya ayaa la soo shaqeeyey waxaa loogu yeero qaramada midoobay isagoo mar soo noqday wakiilka u n k ee afrikada dhexe ninkii isaga ka horreeyey ayaa shaqada ka tegey isagoo aan wax guulah ka soo hoyin muhiimaddii loo xilsaaray al-suweyf ayaa sanadihii uu xilka hayay waxay ciidamada kufaarta afrikaantaha la kulmeen khasaar aad u xoogan waxaana dhacay weeraradii cagmarinta ahaa ee buulumareer iyo ceelbaraf weeraradaas oo dhegta dhiigga loogu daray boqolaal askari oo ka soo jeeda dalalka yuganda iyo burundi imaanshaah murtad alxaaji ibraahim diyiina boole ee soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli hubanti la-aan dhaqaale ay ku dul hoganayso soo duuliyaasha afrikaanta ah islamarkaana weli aan qarash loo helin howlgalka cusub ee loogu magacdaray eyusom mahadsanid abuusheyba kataayib al akhbaariya ayaa baahisay muuqaal lagu soo bandhigayo furashada mujaahidiinta ee deegaanka ceeldheera buraale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo eegaya
kataa'ib al ikhbaariya ayaa muddooyinkii dambe baahinayay aflaamta jihaadiga ah ee farxadda gelinaya muslimiinta dhanka kalena murugada iyo xanuunka ku beeraya cadowga isugu jira kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka riddada
أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا saacadihii lasoo dhaafay kanaalka kataib al ikhbaariya waxa uu baahiyey filim kooban oo laga soo saaray ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya gacankuhaynta deegaanka ceeldheere buraale oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe filimkan oo soconaya wax ka badan saddex daqiiqo ayaa ku bilaabanaya ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanka iyagoo saf dheer ku socdo waxaana sidoo kale la arkayaa bilicda magaalada iyo guryaha oo muuqanayo
لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعدى وعيد ولنا فيه انشراح
inta filimka uu soconaya waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagaya bartamaha deegaanka waxaa sidoo kale la arkayaa bulshada deegaanka oo ka soo muuqanaya bartamaha filimka iyaga oo soo dhoweynaya ciidamada mujaahidiinta ee gudaha u galay deegaanka
والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة فيه نسمو في الطريع في المعامع والوقيع فيه تنتصر الشريع فيه يحكم بالصلاة
mid ka mid a saraakiisha mujaahidiinta ayaa filimka ka soo muuqanayo isagoo la hadlaya bulshadii isugu timid deegaanka ay mujaahidiinta gudaha u galeen
kitaabkan qofkii la dagaalama soo dunuubay ilaahay subxana wataala kitaabkiisa cidda qaatana ilima akhri gelayso ilaahay subxana wataala kitaabkan dadna kor ugu qaadaa dadna hoos ugu dhiga maanta waxaa laga rabaa inaan naqana marka kitaabka dadka kor u qaaday asna wuxuu kor u qaaday haddii ilaahay subxana wataala warkiisa dignana ilahay uu nagabadda qaadana يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ilahi wuxuu leey subxana watacaala diinkoodha haddii laga ridoobo laga tago ilahay dad la imaana dadkaas sifaynlayin sifooyinkooda maxaa ka mid ah yuxibuhum wa yuxibuuna ilaahay ayay jecel yihiin ayana ilah waa jecel yihin adillatin cala mumin muminiinta way jilicsan yihiin acizatin cala alkaafiriina gaalada way ku adag yihiin yujaahiduuna fii sabiili illahi jidka ilahay ku halgamaan walaa yakaafuuna loomata laayim cid dagaalan dagaalkana kan baqan cid canaanatay argagixiso waaye khawaarij waaye marakudheg waaye inta ka dhacda cidi u istaaga ma jirto walaa yakaafuuna loomata laayim dalika fadlullaahi yuutiihi man yashaa kaasina waa dheeraad iyo fadli ilaahi subxana watacala uu leeyahay ciddoo doona la siiya wallahu waasin caliim ilaahi subxana watala mid waasica oo cilmi badan waayo
filimkan uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa ku dabafeylaya aflaamta jihaadiga ah ee muujinaya jabka murtadiinta ka soo gaaray duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga mahadsanid abuuxasaan guddoomiyihii riddada ee degmada maxaas ayaa qiray in cabsi joogto ah ay ka taagan tahay magaalooyin waaweyn oo cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka hiiraan iyo galgaduud walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan inoo sii hambaqaadaya murtad ciise waayeel oo murtadiinta ugu magacuunaa guddoomiyaha degmada maxaas ee dhowaan ay xoreeyeen ciidamada mujaahidiinta labiyo toban sano kadibna ka qatumiyeen raayada tawxiidka ayaa isagoo weli si bixinaya walaac ka muujiya howlgallada mujaahidiinta ee ka socda gobolkaasi murtadkan ayaa qiray in looga awooda roonaaday dagaaladii xaqa iyo baadilka ku dhex maray degmada maxaasa kaas oo ugu dambayn ay natiijadiisu noqotay in allaah fadligiis murtadiinta laga saaro degmada wuxuu eedda wixii dhacay dusha ka saaray kooxi riddada uu sheegay inay dayacday irdoonkoodu aada u gaataa habkalama siinin awoodda cad mahliga leh shabaab ay dhan yihiin lama siinin kama waheli karaan waayo cirkana waa laydiga caawinaa laleeyahay bocorka waa laydisiinaa nasabkana waa laydisiinaa intana maanan xidin waxaa kaloo jira dadka subaxdii dagaalkay galaan ayaa shabaabku uu degmada la wareegay balguduudna waa laga imaan karaa gobolka iiraan waa laga imaan karaa muqdishona waa laga imaan karaa hadday cirka tahay intaas waxgurmi radadayna soo gaarno intaas dagaal ku jiray waxay ku dagaalamaan hadday yihiin aaka aaka lala haysto hadday dhishika yihiin dhishika lala haysto hadday yihiin r b g na lala haysto dambay ku qorsadeen degmada ay ku baabi'iyeen dadkii dagaalamayy iyo dadkii gurmadka qaybo kama duwanahay hawlashaa oo joogtaana dad dagaal kuduwan oo gurmad una u imaan oo deegaan ku dhowna uguma imaan degmo ku dhowna uguma imaan gobolna una ugu imaan dowlad cebka ka keentana una ugu imaan laysma weydiiyo sidan qaba aniga awow ku qorsa isagoo sii hadlayay ayuu murtad ciise waayeel guddoomiyihii murtadiinta ugu magacownaa degmada maxaas khayladhaan afka furtay wuxuu xusay in qabashada mujaahidiinta ee degmada maxaas iyo kadib ay xaalad cabsi ah soo food saartay murtadiinta ku sugan degmooyinka matabaan guraceel beledweyne iyo buula burde oo ka kala tirsan hiiraan iyo galgaduuda waxay ku fadhiyeen hadda la ogaanaa rabbi taageen lagala durmay lagu garabsiin waan la difaacin eriyada waxay hadda argixisadiisa nacaga haysaa degmada aadii haalaa la qabsaday degmada muqakuaadii maalintii dagaalkii lagu qabsaday muqakuyaa la qabsaday maxaasaa la qabsaday hadda maxaas waxaa ku yaala matabaan guraceel iyo beledweyne buuburta qaybihi hadda ka haystaa maaha qaybaha kale ku darsanaa ilaa iyo nimankaa shabeellada hoose caasimada in usoo dhawaha waa dareemi karta dad badan oo muraal jabay oo walaacsan oo duruuftu ka hor keenayso inay jika ay aadaan ay waayaan waxay tani qayb ka tahay walaac ay qabaan madaxda murtadiinta ah iyo gaalada caalamka kuwaasoo sheegaya in mujaahidiinta cagta marinayaan saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta iyo saliibiyiinta ee degmooyinka iyo deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sidoo kalena ay kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho mahadsanid marwan bulshada ku dhaqan degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa boqolaal neef oo hadiyada gaarsiiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi waa kan walaalkeen cabdulqani maxamed munaasabad ballaaran oo ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayay bulshada ku kala dhaqan degmada buqa qable iyo deegaanada hoostaga deegaanka ceelwarre iyo tulooyinka hoostaga iyo sidoo kale deegaanada hoostaga degmada jalalaqsi waxay inka badan saddex boqol oo neef oo ari ah ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee degmooyinka muqokori iyo maxaas ugu horeyn waxaa goobta munaasabada ka hadlay odayaasha dhaqanka wilaayada hiiraan oo ay bulshada ansaarta ee hadiyadaasi la baxday usoo wakiisheen in xoolahaasi ay ku wareejiyaan wilaayada hiiraan si iyadana ay usii gaarsiiso halkii loogu talagalay waxaan halkan maanta u joognaa inaan ku wareejinno wilaayada islaamiga hiiraan ari fare badan oo gaaraya saddex boqol iyo ziyaado ee ay soo diyaariyeen degmooyinka degmada boqa qable iyo degmada jallaqsi iyo deegaanka ceelwarro degmooyinkii kaloo wilaayada islaamiga hiiraanna ay dhiman yihiin saddexdaas deegaananu sheegnay labada degmo jallaqsi iyo boqa qable iyo ceelwarre waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala abaalkooda ha badiyo waa ugu mahad celinaynaa xashdiga ay sameeyeen dadka muslimiinta xoolahaas ay la baxeen oo ilaahay jidkiisa ay kula baxeen sidoo kale dadkii muslimiinta ahaa ee xoolahan sadaqaystay oo ku bixinaya ilaahay kitaabkiisa in lagu difaaco jihaad fii sabiilillahi ku bixinaya waxaan leenahay adlacaafu mudlacaf allah idinka dhigo sheekh guuleed arigan haddaan nahay nuqobadii walaayada islaamiga hiiraan nagala wareeg goobihii aan loogu taragalayo mujaahidiinta ay joogaan rabaadka ugu jiraan naga gaarsiiye ilaah hadna waafajiyey inaan maanta ka soo qayb galno dadka walaalaha ah ee muslimiinta ah ee deggan walaayada hiiraan dhaqaale ay siinayaan mujaahidiinta bariga afrika ee la hardamaya gaalada silibiyiinta ah ee saa'ilka ah ee dalkeenna soo weeraray waxaan leennahay insha allahu tacaala xoolahan runtii waa xoolo aad u fara badan insha allahu tacaala waxayna ka yimideen walaayada jalalaqsi ceelwarre ilaa buq'a qable insha allahu tacaala sida walaalkay hore u sheegay meelaha kale ee gobolka hiiraan way gaari doonaan insha allahu tacaala dadkuna maanta waxaad mooddaa in ay fahmeen aad u fahmeen jihaadka ay ku jiraan wiilashooda mujaahidiinta ah ee maanta ka dagaalamaya bariga afrika doonayana inay shareecada islaamka ku tadbiiqiyaan ummadda islaamka insha allahu tacaala insha allahu tacaala sida walaalkay hore u sheegay xoolahan faraha badan oo insha allah kuwo ka sii badanna aan rajaynayno waxaan ku wareejinaynaa waaliga walaayada islaamiga ee hiiraan isaguna insha allahu tacaala wuxuu gaarsiin doonaa raggii loogu talagalay sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada hiiraan ayaa la wareegay xoolahaasi hadiyadda ah isagoona ballanqaaday inuu gaarsiinayo ciidamada mujaahidiinta ah ee loogu talagalay xoolahaasi xafladdan qiimaha badan ee ay ku wareejinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool wilaayada islaamiga hiiraan ee xoolahaas infaaqa ah oo ay ugu talagaleen ilaahay subxaana wa tacaala dariiqiisa jidkiisa in ay ku dhiibaan xoolaha marka saaka aan la joogno oo ariga ah waa xoolo ay dhiibeen muxaafadaadka dadka ikhyaartay ku kala nool oo gabar iyo wiilba leh ama tuule ha noqoto ama degmada dhexdeeda ha noqoto afraadda kala duwan ee ku nool deegaanada kale degmada buuqa qable iyo muxaafadada jalalaqsi iyo walaalaha deegaanka reer celwarre waa arigaas saddexda boqol ah waxay ugu talagaleen walaalahoo suquurta jooga in ay gaarsiiyaan waana ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay maalkiinna ilaahay ha barakeeyo owlaaddiinna allah ha barakeeyo si gaara muxaafadaadka xoolahaas ay ka imaadeen maamul ahaan oo wulaadooda ay hor socdeen maamul ahaan shacab ahaan waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacala ha idan barakeeya kuwa kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maalmaha ku xiga ayaguna ay dhiibi doonaan dadka jifijifay u dhiibayaan qof qof bay u dhiibayaan kuwo qarsoonoo fara badan baa jira oo la dhiibo oo ay dadku gaarsiiyaan furimaha iyo suquurta xalo waxaan raraynay deeqdii ay dhiibeen gabdhaha ku nool labada degmo ceel cali iyo walaalaheen gabdhaha ku nool degmada buuqa qable bushutii iyo dheeftii qallalnayd oo ay ugu talagaleen walaalahood bay ahayd xala wixii la rarayey ragga suquurtana la gaarsiinaya oon hadda goobta oolin waxaan leenahay gabdhaheennana waa aad barakaysan tihiin wax badan baan idiin ducaynay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aad rabtaan oo idiin wanaagsan oo ilaahay uu idinla jecel yahay idan waafajiyo goobtii loogu talagalay iyo halkii ay lahayd iyo raggii lahaa oo ah raggaas furimaha hore kula xisaabtamaya cadowga allah subxaanahu wa tacaala inaan gaarsiinno sidii ay walaalaha u dhiibeen adinkan aad ugu wakiilka ahaydeen aad iigu wareejiseen baan idinkaga wareegey ilaahay idinkii goobteedii iyo meesheediina waa gaarsiin doonaa bulshada wilaayada hiiraan qaybahooda kala duwan rag iyo dumar ayaa geesyada tawxiidka la garab taagan hadaayaadka isugu jira xoolaha nool iyo cuntooyinka kale ee fudfudud kuwaas oo si maalinla ah u gaaraya furumaha dagaalka ah ee lagu
mahadsanid cabdulqani maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dowro caafimaad u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmada tiiglow ee wilaayada islaamiga ah ee bakool sida mar kale uu warbixinta warkan ku faahfaahinayo walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan caafimaadku waa qayb ka mid ah aasaaska nolosha bini'aadamka waxaana la yidhaahdaa inta wasaqdu ay kuu jirto ayuu cudurka kuu jiraa taasoo macnaheedu ay tahay ku dadaal nadaafadda kana fogow wasaqda qashinka iyo wax weliba oo keeni kara nadaafadarrada guud iyo midda gaar iyagoo halkaas ka duulaya ayay mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dadaalayaan badqabka ummadda muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga iyagoo u qabanaya dowraad looga digaya halista ay leedahay nadaafad xumada midda deegaanka iyo midda shakhsiyadeed dhowaan ayay ahayd markii maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kaashanaya kan wilaayada islaamiga ee bakool uu dowro caafimaadka ku saabsan u qabtay qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada tieglow si gaara dadka ka shaqeeya waxyaabaha daruuriga ah sida ragga ka shaqeeya farmashiyaasha kawaanleyda gabdhaha ka shaqeeya maqaayadaha kuwa iibiya caanaha qudaarta hilibka iyo wixii la midka ah waxayna dowradan u socotay muddo afar maalin oo xiriir ah iyaga oo ku qaatay duruus muhiim ah oo la xiriirta caafimaadka iyo badqabka munaasabadii lagu soo xirayay dowradan oo ka dhacday gudaha degmada tieglow waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kan wilaayada islaamiga ee bakool maamulka islaamiga degmada tieglow nuqabo waalidiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mida dhakhaatiirta wilaayada islaamiga ee bakool kana mid ahaa macalimiintii dowladda bixinaysay waxaana uu ka warbixiyey dowladda iyo dadka loo qabtay iyo waxyaabaha ay oga dhigneyd bulshada reetieglo waxaan kasoo qaybgelinay tusaale maadaama carabaawo asnaafta kasoo qayb gashay qolada farmashooleyda oo nooc walba isugu jiraan hadday klinikaale ay yihiin isbitaale ay yihiin hadday xarumo caafimaad oo caadi ay yihiin haddii farmasheeyo oo qof uu daawo iska gato uu yahay waxaan kaloo kasoo qaybgelinay qolada noogu muhiimsanay biyaha iyo maxaanku oo ceelasha qolada gacanta ku haysa ah kawaanleydii qolada caanaha gacanta ku hayso oo caanoleyda suuqa caanaha gata qudaartii shaahiyadii muqaayadihii timajarayaashii qof kastoo bulshada aan leenahay la tacaamulu qof la leeyahay waa keenay mid ka mida nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool oo dhankiisa munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in arrintan ay muhiim tahay loona baahan yahay wax badanna ay ka bedelaysa bulshada dowladda loo qabtay runtii mayba haye barnaamijkun barnaamij oo bulshada muslumiinta ee kanool degmada tiiglow eedanka baahannahay tiigu walaayada islaamkana dadaali allah barakaayo ilaahay subxaana wa tacaala juhudishoona mayba waa ajarha ku siiyo eed iyo eeda mayba waa qayb hadalin baahanaye bulshada kuma qanaytii aan aragay aan mugii shakhsiyadaas ku qabado amase guud ahaan dadka muslimiinta ee gobolka kanool madii aan feeri mayba aan aragay qayb oo bulshada kuma qanaytay qaybtan faydhoorka maybaan aragay qayb oo kuma qanaytay bulshada islaamka haddii geekan ka buraaragsanayn waxyaabaha geeka cudurrada sheenaw oo dadkan duruusta liinqobaday muddadan afarta maalmood dowlada ka jareen sidiyo hadda geeka mayba waa caafimaad sholaka ilaaliy korsiyo on fahmeen mayba taawayaasa inay dhammaantii wada digtooru noqdeen qaar ka mida bulshadii dowladda loo qabtay oo dhankooda la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka warbixiyey dowladda iyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen maybaan idin sheegay ardayda oo madaarista ama dugsiga ka kulmanka jamciisan cudurro inis gudbiyayaan maalan haddii koosho hirgeb gobo ee qolqoolla iskala jaraan in iska neefsadayaan neeftasayna cudurkii kanku bahayo kan kalena galaw saas marka cudurkii ama jadeecadii ka faafasa qodobkaasay mayba waa ed eda marka aan ku faa'idni dowradan dowr eed arday muhiim ah oo sida nadaafada iyo arday bay dhowr fadalaas u hayd eedba ardaynin saamayd marka insha allah kollayba mayba arday ku faa'idnay ini arday qaybta arday raashinka oo arday haddii on ganacsatadii afshee ka hadalaw oo raashinka arday dhiy iyo arday raashinka oo arday sida oo usoo furinyi jiirka iyo arday madii arday kormar waxyeelooyinka leeyiin oo fayraska ardayda inshaalayaan intaasba ku faa'idnay dhanka kale waxaa dowladan qayb ka ahaa gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada tieglo waxaana lagala hadlayay marka laga reebo dowladan arrimo badan oo iyaga quseeya oo la xiriira caafimaadka sida ay sharaxayaan qaar ka mida gabdhihii nasiibka u yeeshay in dowladan ay ka faa'iidaystaan dowlad afar beri socotaa meeshaan ku qaadanay ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan oo dhinac walba taabanaysa raashiinka alaabta cafaayadaha masaasada kulli shay meel walba taabanaysa noogala hadlay alaabta la dhaqaayo ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan ilaahi subxaana watacaala khayr hasay inta noo soo jeedisay inta noo soo abaabashaba asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu walbadan oo una siin suubsanyiin lahayni oo hataneenka suubsanayna walbadan ku faa'iidnee jiraan alxamdulilah salaafun iyo dadka ka dhagdaan raashinkuna karsadaan qaabka suubanta si lahan ku qaadaba digsiga la kashabaaya jeerta oo qaabna wee bershoon la dhagaayo bershoona la indhagaan laakiin hata alxamdulilah ilaahay kuma hataa tooridi laka suubiya lakadugoyo hataa ne lashal bedelo lama qiibood la kuweelona nin sheegi haddii lama qiiba toore adan qabna hataa ani ada tooridi qiibta hoobaada kasuubada qiibta dembadbadjana nin sheegi alxamdulilah walaaleed geekay bantani gawgawtay dooro odnin dareerta afar maalmood dowladaas oo ku saabsanaayti faydhoorka mase caafimaadka guud bulshada dowladaas baa wuxuu ka hadalay qeybo badan qeybagaasoo kuma dhee nadaafadda guud deegaanka nadaafadda gaar ahaan nafsadaada oo ku bilaabaase gurida ha ka hijiyaase laqaayadoola ha ka hijiyaa yaa ma aragni ad eedan idinkaga faahiye dowladan camal oo caafimaadka weligaan hormaynin qabana maktabka oo caafimaadkaba ku codsadaan inta dowladan camal markasta haninkanaga dowladan uu soo qabanqaabiyey maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taabagelinta iyo abaabulkana uu lahaa maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa lagu wadaa inay wada gaarto dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askari taayib ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman yuusuf ismaaciil cabdulaahi waa taa'ib muddo hal sano ka tirsanaa maleeshiyaadka maamulka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeed ee ku sugan magaalada baydhabo maamulka wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa saacadihii lasoo dhaafay soo dhoweeyey toobadkeenahan kaasoo lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga ah ee degmada labaatan jirow markii towxiidka loo qabtay kadib idaacadda islaamiga andalus ayaa waraysi gaara la yeelatay yuusuf ismaaciil waxa uu ka hadlay qaabkuu ugu biiray cadowga muddada uu ka tirsanaa iyo waxyaabihii uu ku soo arkay magacay yuusuf ismaaciil cabdilaahi ayaa leeraa ciidamada baydhabo ku jartiyahay koonfur galbeed ku jartiyahay shalay ku tabi aadi nolola hogiyaa litan intiaalon geeyaha miinga shalciyin nololan oo aadi intiaalo eed boqolkii boqol sarayd tumi maaladnimadan amayroge labaatan jirow boqolkii boqol aadi ma nololian geeyaha miinga shalciyin aadi markii dhibowka ku dhamaadi wala rori burjaadka la sheeni burjaadka siin deginaayeen salaad subaxa waa la haweerari farbool efar gofayni wal shalgooy lamboola meelajey salaad subax laagali shal rooren aani harada degnaayeen hoob rooren ciidankii baydhoogu jari habay ciidankiga gurmaday gurmad ahaan kubayna jidka lan gali ki gurmadkii jidkabahayo jidka galina jidka laga dhamaayo nolol oo qarabsan oo aadi hiil iyo kashakashag iyo nolol hunga ku nolon ma nolol gaable maabku nolol ethoobiyan waardeyahan kowti ethoobiyan oo lang allay rasuuljay ku gooy intiyay kowti wal in sheegay hatin aragi aniba dhaayo in aragi walaa horta markaad banaanka laga sheego markaad aragdo haqiiqdi hayas haqiiqdi markaad aragdo hayas meel ethoobiyankii banaanka laga dhig lafadaya soomaalida ethoobiyankii dhufaysan nagati soomaalida yaa yaalka jee banaanka laga safi aadi lan diinban lahayna la difaacay adina diinkii kaa kubata ethoobiyankii raaday ethoobiyankii leebi sheegadaayte walaalahanga liya meelelaa ku dhawaay sidaa saas markian arkay gudaanti intimayba dame ay diinkii ka nagad wadaraad aan kubay muslimnimadii tayn ha ku nagad saas dartiyaan kubay si shalay lahayn dhowaay boqolkiiba boqol eed iyeedan kumahadsantin magacamo furanga lahay dhowaay farxada oo aan hankooba korno dareemaay ma mayba lahaa isiigna boqolkiiba boqolkaas ku taabo meela diigna miyaal muslimniman miyaal haddii la dhimadoon cidaab ma meel kale mala seedo muslimnimo adoo ka dhalataya gaalnimo sheegatay ugu dambeynna waxaa madashii lagu soo bandhigayay taa'ibkan ka hadlay suldaan maxamed macalin xuseen isagoona bidhaamiyey kaalinta qabaa'ilka dega wilaayada islaamiga ee baay ay ku leeyihiin badbaadinta askarta ka ridowday diintooda samadoomada ama malaagida ama arday salaadiinta kaalin wiinga ka leeyin waxyaabaha landooradiiba inay ummata badbaadano adaabka ilaahay ku badbaadano ee kufriga shirkiga arday ku badbaadano islaamnimada aan ku weeraan layo runtii haqiiqatan anti istidaadan ee karaankan ee horeyna wedni hatana wedaana maanagaabidoon biidnillahi tacaalaaskarta kule maybo ridida ee hoo diinta islaamka ku baxeen marka maybaleenaha tuubu ilallaahi towbatan nasuuxan yeelena marka insha allahu tacaala haddii oon intay marka towbo oo nasuux ee la ka heloon insha allahu tacaala gacan furmaha ka dhawaayaan insha allahu tacaala marka maybo dhiijon haranganu ey marka maybo maaljo haranganu ey marka islaanimada malku higa nuskan ka jaran marka maybo insha allahu tacaala mayba leenaha ardayda towbo saar rasmeelel ku heleen insha allah guryaha guryaha wal siin laga lacageeye marka insha allahu tacaala marka gacan furnaha siin ka dhawaayaan taa'ibkan lagu soo bandhigay degmada labaatan jirow ayaa imaanaya xilli dhowaan maamulka wilaayada islaamiga ee baay uu sidan oo kale degmada buulufula uu ku soo bandhigay laba askari toobadkeenayaal ah kuwaas oo ka tirsanaa isla maamulka ashaadala diriirka ee koonfur galbeed mahadsanid abuu ayman wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku gubtay waxyaabo dhacay kadib howlgal ay ka samaysay suuqyada degmooyinka wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cismaan axmed dhuubow iyadoo caafimaadka bulshadu uu yahay lafdhabarta nolosha ayaa mas-uuliyiinta maktabka caafimaadka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay qaadeen tallaabooyin muhiim ah oo lagu xoojinayo badqabka dadweynaha tallaabadan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu ilaalinayo tayada adeegyada bulshada iyadoo laga hortagayo wax kasta oo keeni kara halis caafimaad iyo waxyaabaha kale ee loo isticmaalo dadka iyo dunyada dhowaan maktabka caafimaadka ayaa dhammaan degmooyinka wilaayada jubbada dhexe ka sameeyey mashruuca fayadhoorka iyadoona intii uu arrinkaasi socday goobaha ganacsiga laga helay waxyaabaha dhacay aan ku wanaagsaneen isticmaalka maktabka caafimaadka iyo faydhoorka ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa beryahan shaqo ka waday degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka jubbada dhexe sida bu-aale saakow salagle iyo jilib marka taas awgeeda degmada jilib waxaa ka socday beryahan in ganacsatada qaybaheeda kala gedisan laga soo aruuriyey waxyaalaha dhacay waxyaalaha la soo aruuriyey waxaa ka mid ah daawooyin dhacay cunto shaambo iyo cabitaano waxyaalaha la keena waxaa kaloo ka mid ah oo la soo aruurin waxyaalahan la dhaho cosmetiska macnaha korka la marsado maqaarka la maryo marka bahda caafimaadka ee degmada jilib iyo ganacsatada waxaa la isla ogolaaday in shaqadan lagu soo celceliyo mar kasta ah dhinaca kale maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa isu soo baxa lagu wacyigelinayo bulshada kuna saabsanaa in la ilaaliyo tayada waxyaabaha la isticmaalo ku qabtay kulanka shareecada ee bartamaha magaalada jilib oo ay kasoo qayb galeen inta badan bulshada sheekh maxamed balli ayaa ganacsatada kula dardaarmay inay dadka ka ilaaliyaan waxyaabaha dhacay
waxa weeye khayrka in la baahiyo waa shay ilaahay uu nagu addoonsaday weeyaan hadday tahay dhanka ganacsiga inay dadka wax wanaagsan ka gadaan inay beecooda hufaan oo ay qishiga ka ilaaliyaan inay waxyaabaha dhacay ay ka fogaadaan inay ogaadaan daawada dhacday iyo alaabta dhacday waxaasoo dhan inay ku jiraan dadka waxyaabahan baabi'inaya inay ka mid yihiin marka rabbi ha laga cabsado oo aan ogaanno dadka waxa laga iibinayaa ha noqdaan wax xalaal ah ma bannaana dadka in lagu dhagro ilaahayna uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wa axalla allaahu albayca wa xarama alribaa waxaa sidoo kale mashruucan fayadhoorka booriyey golaha dhaqanka ee wilaayada waxaana u hadlay suldaan shuceeb oo ah xoghayaha golaha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waa aragnaa waxyaabaha la soo saaray ee laga soo bixiyay dukaamadii bakhaaradii dabakaayooyinkii carwooyinkii iyo goob walba oo wax lagu gado waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ragga ka shaqeeyey khayrkii iyo wanaaggii ay ka shaqeeyeen iyo dhibaatadii ummaddii wixii sumaysnaa ay ka soo qabteen waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay ganacsatada walaalayaal dadaala ilaahay ka cabsada waxyaabihii dhacay ummadda yaan lagu sumayna wixii haddii ay dhacaan waxay isu bedelayaan sun ummadda yaan la sumayna insha allahu tacaala mashruucan lagu baarayo waxyaabaha dhacay ayuu maktabka caafimaadka ee wilaayada ka sameeyey degmooyinka salagle saakow bu'aale iyo jilib mahadsanid gubow ardayda madarasada khaliil al xusri ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ah ee gedo sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen casaam carafaad
munaasabadan oo had mid bandhig cilmiyeed ay ku sameynayeen ardayda madrasada khaliil alxusri ayaa waxay ka dhacday xarunta madrasada khaliil alxusri ee barashada qur-aanka iyo culumtiisa ee wilaayada gedo waxaana munaasabada ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan ardayda madrasada khaliil alxusri degmada ceelcadde ayaa goobta ku soo bandhigay bandhig cilmiyeed ka turjumayo heerkooda waxbarasho وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لرب ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان الحمد لله القديم الباري ثم صلاته على المختار الحمد لله القديم الباري ثم صلاته
وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيعين الأول عام الفيل مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل
لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره لكن ما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين ضلوع فجره ما الإيمان؟
الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح ما أركان الإيمان وما عددها؟
أركان الإيمان ستة وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هل للإيمان ثبوت ليس له للإيمان ثبوت لكنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ما الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هل للإحسان أركان لا ليس له للأركان وإنما له ركن واحد وهو كما ذكرناه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال ما أحكام الفقه أحكامه خمسة الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه ما الطهارة هي الرفع الحدث وإزالة القبث ما وسائل الطهارة هي الماء أو التراب أو الحجر أو الدم كيف نطهر النجاسات بإزالتها وقصلها بالماء دعاء اللبس الثوب دعاء اللبس الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة sidoo kale waxaa goobta ka hadlayay qaar ka mid a waalidiinta ardayda madrasada khaliil al xusri iyagoon u mahadceliyey macallimiinta ardayda iyo siday wax u soo bandhigeen ardayda بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا الله سبحانه وتعالى أيا مهد إسكاله وحن أمهد علينا يا macallimiinta juhdigan iyo dadaalkan bixisay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajeynayaa miisaanka xasanaad in ilaahay subxaana wa tacaala u saaro waxyaalihi aniga aan arki jiray waxaa ka mid a shayaalkanaga hore aan kusoo arki jiray qur-aanka uun laftigiisa bes uma macallimiinta ayna bari jireen laakiinse waxyaalahan hortiinaba ka muuqday oo hadda aad arkayseen oo ardada akhrinaysay ma jiri jirin waxyaalaha keli oo macallinka uu nagula xisaabtami jiray waxay ahayd cashirkan buu noo qori jiray ka soo baxna wuu dhihi jiray marka allah subxaana wa tacaala ee amaad iskale macallimiinta juhdigan iyo dadaalkan iyo mataqaana bixisayna jasaakum allahu khayran ayaan leeyahay bahda ilcaanka walaalaha noo imaada ayagana waxaan ku leeyahay jasaak allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahay baa mahadle saaka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aad iyo aad baan ugu faraxsannahay carruurta waxbarashadooda waa heer saro ilaahay ha ugu sii wado usii siyaadiyo annaguna waa ku faraxsannahay waa wax aanu hor lahaad moodaa saaka farxadda anu saakayta kala kulannay wax noo hor lahaad moodaa anu waxna ana soo arki jirinoo saa'id ahaad moodaa macallinkaas waanu u dacaynaynaa khayr allah siiyo madarasada khaliil ayaa ka mid ah goobaha waxbarasha ee hoostaga maktabka dacwada wilaayada gedo iyadoona maktabka ahmiyad gaar ah oo siinaya sarwaqaadada heerka waxbarashada ee ka socda degmooyinka deegaanada wilaayada gedo mahadsanid cazam guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad alandalus ka dhegaysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu